madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa maanta ka qaybgalay aas qaran oo loo sameeyey allaha u naxariistay madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee dowlad goboleedka jubbaland oo ku geeriyooday dalkaasi kenya marxuumka ayaa waxaa la keenay magaalada kismaayo oo maanta aas qaran loogu sameeyey qabuuraha baar caleen ee magaalada kismaayo munaasabadda aaska ayaa waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam mas-uuliyiin sare xildhibaano madax dhaqameedyo saraakiil ciidan iyo boqolaal shacab ah oo u duceynayay marxuumka iyagoo muujiyey sida uu uga tegay raad wanaagsan marxuumka shacabka ku nool dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo ka qaybgalay aaska madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayaa u tacsiyey qoysaskii marxuumka iyo shacabka jubbaland iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed geerida naxdinta leh ee ku timid madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland wuxuuna sheegay in marxuumkan uu door weyn ka soo qaatay dhismaha iyo xasiloonida jubbaland isagoo intaa ku daray in taariikhda lagu xusi doono dadaalkiisa iyo daacadnimadiisa isagoo bulshada ugu baaqay inay u soo duceeyaan marxuumka walaalkeen allaha u naxariisto inteennana waan garanaynaa muxsin buu ahaa qof walba wax tarayay shalay haddaan u baahnayn maanta isagaa inoo baahan waxa ugu horreeyaan samaynayna waxay tahay horta bari in la cafiyo waxbaa lagu jiraa dadka waxbaa ka dhexeeya carab iyo daab baa ugu dhow ways qoomaan marka hore ilaahay dartii inaanu cafino wixii wax adduunyaha ku sheeganaya eeqaan sheeganayan ehel baa jooga mas-uuliyiin baa joogta way soo gudbisanayaan intaan markaan ka tago waxaad ogaataan waxayna sugayaa waa qabrigaas aan u shaqaysanna isaga shaqada maanta inoogu muhiimsan waxa weeyaan qof walba marka aad subaxa aad marka qabriga lagu geliyo adiga camalkaaga unbay noqonaysaa waad ogtiin xadiiska rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofku markuu dhinto camalkiisa u go-a saddex waa kusoo hadhaysa maxay noqonayaan saddexdaas waa walad saalix oo u soo duceeya oo muxuu noqonayaa marka hore haddaad tarbiyadiisa hagaajiso marka dambe adigu wax ku taraya iyo sadaqa jaariya maanta ehelkiisa iyo wiilkiisa iyo caruurtiisa iyo hooyadii iyo kulliga walaalkii qof muxuu tari karaa geed yarood abuurtaa uga muhiimsan wax walbaad samayso masaajida dhagax ugu dartaa asalo ah iyo cilmi naafica intaynala gudboona maanta aan samayn karnaayo waa inaan ilaahay u barin oo aan cafino midnimadu ka shaqaynayay waan garanaynaa inta dhibaato aan soo maray iyo dowrka uu cabdiqaadir ku lahaa marxuumkaasi anaa garanaya maanta qof walba anaa uga dhowaa anaa garanaya wuxuu ka tegey marka aan iscafino ilaahayna aan barino isagana ilaahay aanu barino